maamulka dowladda etoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ayaa tacadiyaad ku haya gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada jigjiga iyagoo doonaya inay suuqa ka saaraan si loogu bedelo shirkad ay leeyihiin wasiiro ka tirsan maamulka jenaraal weyrax oo ah taliyaha ciidanka taraafikada ayaa weerar ku qaaday xarunta iskaashatada gaadiidleyda ka shaqaysata garoonka diyaaradaha ee wiilwaal ee magaalada jigjiga wuxuuna jirdil u geystay gaadiidleyda isagoo ku dirqanaya inay ka guraan goobta ay degan yihiin ninkan awoodda ciidanka wata ayaa waxaa soo adeegsaday shirkad doonaysa inay la wareeg shaqada garoonka iyo isku socodka magaalada iyo garoonka iyagoo doonaya in meesha laga saaro iskaashatada gaadiidka takaasida yaryar maxamed axmed cabdiraxmaan gudoomiyaha iskaashatada gaadileyda ka shaqaysata garoonka diyaaradaha wiilwaal ee magaalada jigjiga ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka loo geystay iyo xaaladdu sida ay tahay waxaa dhacday annagoo si nabada oo nabadgelya iskaga shaqaysanayna ayaa waxaa dhacday ninkan madaxa taraafikada ee weyrax laydhaa ayaa isagoo ciidan wata iyo taraafikadiisii wata ayuu noo yimid markaa waan meesha anigu dib baan xagga damaanyaer taagnaa uu noo yimid wuxuu yidhi aw guddoomiyihii waanu yimid wuxuu igu yidhi meeshan ka guura markaasaan waxaan ku idhi xaggeenu guurnaa markaasuu yidhi aniga waxba igama gelin meeshaa doonto u guur meeshaa doonto teg ka guur meeshan sidoo kale wuxuu ka warramay tacdiyaadka loo geystay gaadileyda si gaar ah isaga guddoomiyaha ah iyo dhibaatada ciidanka soo weeraray oo kala kulmay ciidan baa nagu hareeraysnaa noo hanjabayey weliba oo dhankan iyo dhankan igala hadlaya aniga cid aan isaga markaan u jawaababa way ii hanjabayeen iyaguna iyagoo leh war war korneelka hadalkiisa maqal waryaa war war diinta aabbaa iyagoo ile iyagoo diinta aabbaha igu leh weliba yar qori watay oo ciidankiisa istaafka gaarka ah ayaa ii hanjabayey wuxuu kaloo sheegay ujeeddada ka dambaysa weerarka lagu soo qaaday ha aniga anigu ahaa qofkii ugu gacanta ugu horreeyo u gacan qaado feer buu faruurtaygaga dhuftay marka ilig baa hadda inuu idhaqaaqsan yahay aan u malaynayaa ilig baa aad ii xanuunaya dabaysha xitaa waa idhibaysaa marka waxa weeyaan qofkii ugu horreeyey anigu ahaa uu feer gig igaga siiyey markiiba ay ciidankii kalena hareeraha iga mareen isku shaqa ma nihin annagu iskaashataan nahay dad masaakiin oo isku tegay oo iskaashata aan nahay oo beriiskooda ridanaya iyaguna waa shirkad waa niman taajiriina iskale walow lagu xamanayo in laga leeyahay wasiirada madaxtooyada iyo cid walba ay leedahay lagu xamanayo aan xogteedii hayno oo baabuur ay leeyihiin aan caddaynteedii hayno waxa weeyaan iyagu waxay leeyihin goob ay ka baxaan nidaamiyanna maaha iskaashato iyo shirkad inay meel wada istaagaan tanna imika waxay leeyihiin inay xoog nagaga saaraan bay noo ayay noo adeegsan muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay dhibaatooyinka kala duwan oo ciidanka etoobiya iyo maleeshaadka daacadda u ah iyuu booliska ay ka geysanayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya